أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimada aan aad ku maqli doontaan waxaa ka mida ah howlgal khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya ayaa mar kale shaaciyey in waajib tahay in etoobiya gaarto badda casa wilaayada mudug ayaa dowlo u soo gebagabaysay mas-uuliyiinta ciidanka xisbada ee ka howlgala degmooyinka wilaayadaas kulan looga hadlayey iska wacyigelinta iibinta waxyaabaha dhacay ayaa ku soo gebagaboobay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayadaas maamulka islaamiga degmada tiyuglow ee wilaayada bakool ayaa dowladda iiniha u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaano hoostaga degmada dinsoor ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo wilaayada bakool ka qaybaysay deegaanadaas
يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن intaasaa aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatan iyo gofsanna howlgal khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay galab howlgal qarax ah waxay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa goob isbaaro ah oo ku taalla gudaha magaalada beledweyne waxaana jira khasaare soo gaaray murtadiinta ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya ayaa mar kale shaaciyey in waajib tahay in etoobiya gaarto badda casa nuur cali warsame wishiiba ayaa inoo faahfaahinayaa ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya saliibiga abiy axmed ayaa mar kale ku celiyey damciisa badeed waxaanu shaaca ka qaaday in etoobiya aanay ku sii jiri doonin xabsiga juqraafiyadeed ee naga hortaagan ayuu yidhi albaabada badda waxa uu qalad iyo dood jaban ku sifeeyey in dhallinyarada etoobiya ay walaac iyo shaki ka muujiyaan sida ay ku gaari lahaayeen badda cas isagoo ku booriyey in welwelkaasi ay niyaddooda ka saaraan islamarkaana xaqiiqsadaan in badda cas ay iyagu lahaayeen soo celinteeduna uu waajib qaran yahay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo ka hadlayey baalfurka buug uu qoray oo lagu soo bandhigay caasimadda addis ababa ayaa yidhi ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው haddii ay jiraan itoobiyaan rumaysan in dalkani weligiis ahaanayo maxbuus juqraafiyadeed qofkaasi waxba ma aha haddii uu jiro qof itoobiyaan ah oo aaminsan inaanay etoobiya bad helaynin kaasi ha iska dhinto abiy waxa uu sidoo kale ka shanqariyey waxa uu ku sheegay go'doominta juqraafiyadeed iyo xirnaanta albaabada badda ee etoobiya ay qayb weyna ka tahay saboolnimada baaxadda leh ee muddo badan ay ka jirtay dalkaasi isagoo oo gaal abiy axmed muujinaya siday uga go'an tahay fulinta damaca badeed ee etoobiya intii uu khudbadiisa ku guda jiray ayuu mar keliya yidhi ma aha arrin xikmad leh in dal ballaaran oo sida etoobiya lagu wareejiyo jiilasha mustaqbalka isagoo weli go'doonsan dhawaaqan ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa ku soo aadaya xilli xiisadda gobolku ay cirkaas ku sii shararayso islamarkaana dowladda eritereya ayaa ku goodisay inay jawaab adag oo saamaysa gobolka oo dhan ay ka bixin doonto haddii etoobiya isku daydo inay ku soo duusho xeebaheeda wilaayada mudug ayaa dowlo u soo gebagabaysay mas-uuliyiinta ciidanka xisbada ee ka howlgala degmooyinka wilaayadaas warkaas waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali أبابكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت xaflad lagu soo gebagabaynayay dowladdiini ayaa loo qabtay mas-uuliyiinta ciidanka xisbada wilaayada islaamiga mudug waxayna ka dhacday degmada jawle ee xarunta wilaayada islaamiga mudug dowladda waxaa loogu magacdaray sharaxbiil bin xasan taas oo u socotay mas-uuliyiinta muddo ku siman lixdan maalimood waxayna ku qaateen duruus kala duwan oo isugu jirta diini iyo maadi intuba xafladda lagu soo afmeerayay dowladda mas-uuliyiinta waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga mudug culimo macallimiin iyo marti sharaf kala gedisan qaar ka mid ah raggii dowladda loo qabtay waxay goobta ku soo bandhigeen cilmigii ay ka faa'iideen muddadii ay u socotay dowladda can abi hurayrata mayrkuri radia allahu canhu laga raalnaqda can nabiy sala allahu calayhi wasalam anuu ilaahay gaala may baray dacuunii oo taba maa taraktukum intaan nebisin ku tabaw inamaa in kaleed ma ahlaka may bahalaagay man kaana qablakum dadka isin kori katratu su'aalihim su'aal badanaantiyo waاkhtilaafu calaa anbiyaa'ihim ambiyadooda khilaafeen faidaa nahaytukum haddii aan isin kureeba an shay-in shay fajtanibuuhu ku dhaarada shaykaas waidaa amartukum haddii isin faro biamrin amar faatuu lokooyo minhu amarkaas mastadactum walaysan awoodaan can abi najiixin irbaad ibnu saariyata mayla ku yihi radia allahu canhu alkraal naqda qaala meera wacadana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi ayaan wacdiyey mawcidatan wacdo baliiqatan oo heel dheer وجلت جلجلي منها وعذه شيب القلوب وقلبيالك أنا جلجلي وذرفت سبتي منها وعذه شيب العيون حنروغ أنا بيلن كشانت فقلنا ما يبارنا يا رسول الله إله رسول شيو كأنها موعدة وعدواي ودع وسقوتين فأوصينا لندر دارن قال نو ما أوصيكم ما بس ندر دارن ما بتقوى الله إلهي أبسديس والصم والطاعة اسم غلو إيو صداعت يسندر دارن وإن تأمرها بيسنك أمير عليكم كركين cabdun habashiyun addoon habashi ah dowladan oo noo furantay bisha koowaad labaatankeedii muxaram oo maantana gebagabadeeda ay tahay lix tobanka bisha rabiicul awal bisha saddexaad kun afar boqol afartan toddobo dowladan si fiican ayaan ugu faa'iidaysanay intaan baranay casharooyinkii waaliga wilaayada islaamiga mudug sheekh xasan abu xamsa wuxuu la dardaarmay mas-uuliyiinta dowladda loo soo afmeeray allah tabaaraka wa tacaala hainka abaalmariyo jazaakum allahu khayran waxaan leeyahay marka raggan daalibulcilmiga ah ardada ah ee waxaad tihiin mas-uuliyiintii xisbada walaayada mudug mas-uuliyiintoodii jazaakum allahu khayran waxaa laynka rabaa marka insha allahu tacaala inaad naftiinnana uga faa'iidaysaan ummaddana uga faa'iidaysaan hadday noqon lahayd kuwa aad mas-uulka ka tihiin kala duduwan iyo hadday noqon lahayd ummadda muslimiinta ahee aad u adeegaysaan u khidmaynaysaan jazaakum allahu khayran inaad uga faa'iidaysaan ugu horrayntana naftiinna aad ku tadbiiqisaan cilmigii aad barateen sharciga ahaa allah wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhowna cani almunkar wa ulaa'ika hum almuflixuun marka insha allahu tacaala xisbadu waxay u taagan yihiin wanaag faridday u taagan yihiin waxay u taagan yihiin munkarka oo ay reebaan in ay noqdaana laga rabaa qudwo lagu daysado inay la yimaadaan waa isku xirka dacwada qaybaheeda kala duwan hadday noqon lahayd ta bulshada qaybaheeda kala duwan hadday noqon lahayd si guud dacwada xisbadu waxay taagan tahay sentar dhexe oo isku xir ah marka mas-uuladdaas inaad gudataan calaa cilmi aad ku gudataan waa dardaarankaan iniin dardaarmi lahay jazaakum allahu khayran wilaayada islaamiga mudug waxaa si absamila uga soconaya dowraadka loo qabanaya makaatiibta kala duwan ee ka howlgala wilaayada islaamiga ee mudug kulan looga hadlayay iska wacyigelinta iibinta waxyaabaha dhacay ayaa ku soo gabagaboobay degmada jiliba ee wilaayada jubbada dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cusmaan axmed duugo dhowaan kulanka shareecada ee bartamaha magaalada jilib waxaa lagu qabtay kulan lagu wacyigelinayo bulshada muslimiinta ee ku dhaqan magaalada sidoo kalena lagu soo bandhigayey agabyo dhacay kuwaas oo laga soo ururiyey goobaha ganacsiga ee magaalada kadib dadaallo muddo socday oo ay samaynayeen ciidanka xisbada ee degmada jilib waxaa lagu soo helay agabyo kala duwan kuwaasoo ka gudbay xilliga isticmaalka dhibaato dhanka caafimaadka ahna sababi kara iyadoona arrinkaasi ay u istaageen ciidanka xisbada lagana soo ururiyey goobaha ganacsiga qaybahooda kala duwan haddii ay ahaan lahaayeen qaybaha daawooyinka raashiinka iyo agabyada kale ee la isticmaalo isku imaatinka ka dhacay kulanka shareecada ugu horreyn waxaa halkaasi kelimad ka jeediyey sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimmada isagoona si gaar ah ganacsatada ugu dardaarmay in ay ku dadaalaan hubinta tayada waxyaabaha ay dadka ka iibinayaan ganacsigu waa bannaan yahay laakiin waxa weye xaaribadu ma bannaana qishigu ma bannaana xaaraantu ma bannaana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu qur'aankiisa uu ku leeyahay wa axalla allaahu albayca wa xarama alribaa ilaahay beeci waa uu xalaaleeyey waa uu oggolaaday ribadii iyo xaaraantiina waa uu karoosay waa uu diiday dadku markay ay gadanayaan waxaan waxaweye salaaxiyaadkiisu dhaceen ha ogaadaan inay waxaweye ganacsigoodii iska halleeyeen inay xaaraan ku dhex dareen والقنعستاد ربي هكا عبصدان oo ganacsigooda waa inay u meeldayaan suldaan maxamuud ismaaciil oo ka mid ah golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dhankiisa bogaadiyey mashruucaani qaybta ka ah ilaalinta badqabka bulshada kaasoo ay ku dadaaleen ciidanka xisbada ugu dambeyn ay ka soo ururiyeen goobaha ganacsiga ee magaalada xisbada khayalaasi oo beryahan xamada ku wadeen taasoo ay ku raadinayeen waxyaabaha dhacay jazaakum allahu khayra jaza lana insha allah kolley xamladii ay qaadeen wax badan ayaa ka soo baxay oo runtii ganacsada dhexdeeda ka soo baxay maxaa yeele haddii ay ahaan laydin daawo haddii ay ahaan laydin sheega cuntadii la cuni lahaa hadday ahaan layd saliidii hadday ahaan layd waxyaabaha lisman oo botarka la yidhaaha oo ii sheega shoppingka runtii waxyaabo fara badan horteena yaalla oo laga soo dhexday magaalada degmada jilib ganacsigeedii جزاكم الله خير جزانا كلي حزبي arrinta u tabaab qaaday oo juhdi waqti ku xusay Ilaahay subhanahu wa ta'ala jazaaka u saaro ganacsada waxaan leenahay ganacsigina asaga cayaarina maxaa yeelay ganacsiga qofka bini'aadinka wuxuu ku daal wax u roon wax adduunyo aakhir uu ku liibaa runtii oo waxna wax tara ganacsiga ha noqdo mid Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku raali geynaysaan oo kaga rabtaan inaad adduunyo aakhir aad ku liibantaan ha noqoto waxyaabo ay raadinayo soo gadayaan wax tayo leh oo dadkan anfacaya ayagana anfacay noqda insha Allah walaalayaal arrinkaas waxaa leeyahay ilaahay ugu baqa waxaad wax ka haysaan waa dadkiina wey ehelkiina wey dadkii deegaanka degan oo ehelkiina waalihiina wey yay naqanin marka lahaydan barkeeya waxyaaba maanta dadkooda keenay yay naqanin waa qayb ka mid ah dadaalada joogtada ah ee lagu bixinayo badqabka caafimaadka bulshada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada iyadoona sidan oo kale marar badan goobo fagaaraha lagu gubay waxyaabo dhacay kuwaas oo lagu soo ururiyey goobaha ganacsiga iyo meelaha kale ee lagu iibiyo waxyaabaha ay isticmaalaan dadka maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayadaasa faahfaahinta warkaasi waxaa inoo sii amaqaadaya walaalkeen casaam carafaata boqolaal ruux oo bukaana uuna badnaa waayeello hooyooyin carruur ayaa ka faa'iidaystay adeegyo caafimaad oo iskugu jira baaritaanno daawo qaybin oo maktabka caafimaadka wilaayadda hiiraan ka sameeyey degmada ceelcadde iyo deegaanka buuqoosaar deegaanka ceelbaar qaar ka mida bukaanadii la qaabilay lana siiyey daawooyin oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa xusay inay baahi weyn u qabeen adeegyada caafimaad ee ka heleen maktabka caafimaadka wilaayadda hiiraan maxamed cali raagow ceelcadda daawo nin walba meeshii alla ilaa asheegta la siiye
dibna ceelcadda jooga daawo inoo keenay meel ku jeedin daawo reersaa nool keenay annaga allah nagu caafiyo ayaga ilaahay khayraa ku siiye maanta degmada ceelcadda jooga daawona noola siiye muslimiintana khayr allah siiye anigana allah nagu anigoo la yidhaahdo farmadoon ibraahim cashuur xasan waxaan ku warbixinayaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilaaha mahad iskale waa maantayna hor fadhiso culimmadii oo noo bixinaysay daawada oo xarakada ka socotay annagoo ku mahad celinayna tagoodhin badanna aan nahay sida luuqruwa loogu yimiday tii daylaxay loogu yimiday ilamaa nawaaxidaato agagaarkaada loogu yimid tuulada samatarna aydan tahay waxaad daawada lagu bixinahooda mahaddaas ilaaha iskale waxaan mar labaad mahadnaqaynaa in ilaah waa ku run yahay aad iyo aad loogu baahan yahayoo dhibaatada noo haysay daawadeeda maanta noola keenay aan isku baahannahay weliba in aad iyo aad nalagu keeno nalagu soo
celiyomuslimiinta daawada keenta waxaa ugu ducoynaa janno iyo guul allahu akbar maktabka caafimaadka wilaayadda hiiraan ayaa wada dadaalla caafimaad oo la gaarsiinaya bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadda hiiraan maamulka islaamiga degmada tiyagolow ee wilaayada bakool ayaa dowladdiina u soo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasa warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo hayaa walaalkan cabdiqani maxameda dowladan oo loogu magac daray daacigii weynaah ee muscab ibnu cumeer allaha ka raali noqde shicaarkeeduna ahaa waqur rabbi sidnii cilma ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada tiyaglow usoo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaanka aadan yareeh oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmadaasi dowlada oo socotay muddo labaatan cisho ah ayay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada reer aadan yaree waxayna ku qaateen kitaabka tarbiyatul islaam oo dusha ay ka xifdiyeen iyo kutubo kale ugu horeyn munaasabadii lagu soo gabagabeynayay dowlada waxaa kelimad tawciya ah ka jeediyey sheekh ibraahim caliih oo ka mid ah culimada muslimiinta ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadle oo nii weelay dad muslimiin ah unoo duurkunku noola ilaahay muslimiin nii weel dhaday dad uuna hoog badan yaa ilaahay subxaana wa tacaala islaamnimada iimaanka insiin unuuna unoo duurkunka noolno ilaahay iimaanka iyo islaamnimada sii iimaanka islaamnimada waa la gadada korma ah waa ilaahay lay biyow marka hibi ilaahay ninsi subxaana wa tacaala islaamnimada iyo iimaanka un haysan maana dad muslimiin ah ilaahay ka hirin waliyar iyo walwiin waliya unbahdayn ilaahay warsadaano subxaana wa tacaala galnya intay gidaayaan ilaahayna waale marka nicmadaadaad ka dhow mahaysada bani aadan ka dhow mahaysad marka in laku shukri nicmadaasay la ogaado islaamnimada qiimadeeda islaamnimada marka maybu ahaa wal baasboor ahoo jeebka la galadaayo reer ma etohob lakeera waa ko islaam ahaa leeraw ma ah islaamka maybu ah ka dhagdow walay kitaabka ilaahay qur-aanka laka sheegay rasuulka sheegay in laka dhagamo oo la raho oo diin laka dhakada akhlaaqiyan diin ahaan laka dhakado maana sheegashashaleediya ma ammaana lanka muslimka ah ini mayla faday magaaja igana kaada muslima aha hoba ert lan allin aan hogaansana ahaw macnaaje ilaahay baan hogaansanow meel kastoo ilaahay imari ya marew wala ilaahay oo reeb ya ku hirew ma tallaabsado amarka ilaahay wala ilaahay oo reebana masuubiyow warka sidaasu macna qaar ka mid a waxgaradka deegaanka oo dhankooda goobta ka hadlay ayaa si weyn ugu mahadceliyey maamulka islaamiga ah iyagoona codsaday in loo soo celceliyo dowraadka ceenkaan ah alxamdulilah ilaahay boqorka ayaan ka mahadayna gees ahaana ihe ilaahay arooba awlooydaanu ciidan ka mahad eliyaana geesa marsanaani hadduu walaawo yar afkaliisku noo suday wadaadka maasha allahu ahaay ciidaniin buraariyi hadda maybalena waqtigoo omaynan insheegay tumanbere aadooriidun siinsoodaaseenana arhi markiisaanan arhi tumankiini yaraadeen tumanko kallay widaaw sidaaw niinla hadala wiloodi niinla hadala tumanko kal hal niinka daroy haddana may niin teegin haddana tumanko kal hal niinka daroy niin teeginta fadoohana lay unu dad oo baahidi oo kadaboola maasim iini sanadkan mayba isleenaaha widaadkan siinka dhaha jaroy lay waxyaabo balanaa wal ku dadareegnay inii wili wili wili ee dadaal i dadaal dadaal korfuulo niin lahaado mayna siban waalanay ini da'awaadka lahna deersiyu ee wal badan ma arday oo na af e badan lahna dhahdhaku un oo kalsuuni buutu qobnu ee degme iyo gobol dhaxdiyoba ma arday anka mahad eliyaano allihina abuuradiin anka mahad eliyaano ee may iidii iid ma arday faraxaad unku qobne unoo kitaabka tarbiyaha islaamiya ana ninshaani haweenkan iyo alxamdulilaahi ma arday odayaalkan iyo ma arday dhallinyaradaana oo dhegahirun ku haynay oo walbadan ku buraarigeen oo ma arday ku fahagni oo nacafe eh alxamdulilaah ilaahay aan ka mahadsan ugu dambeyn ardaydii dowladda ka faa'iidaysatay ayaa bandhig cilmiyaad heer sare ah goobta ku soo bandhigay kam arkaanu laa ilaaha ila allaahu wamaa hiya laa ilaaha ila allaahu arkaantiye meeqaaw laa ilaaha ila allaahu arkaantiye ihnaani tira ahaan lamuu wahumaa lamaada annafyu anfiin canaa diide iwal isbaatu sugud su'aal maa macnaa shahaadati anna muxammadan rasuulullaahi anna muxammadan rasuulullaahi macnishe ma ii macnaa shahaadati anna muxammadan rasuulullaahi daacatuhu nabagala cadiyo wali hal weelay aro an laka cadiyo wa tasdiiquhu nabaga leen rumaayowshiiyu fiimaa akhbara walii sheego warkaa asheegaasa baantaawo leen aran wajtinaabu maa shay laku dheeradowshiiyu nahaa nabaga canhu maaga hijii reebo kam arkaanu liimaani arkaanuliimaan meeguu wamaa hiya waan mashal et arkaanuliimaani sittatun liwaay wahiya tan koowaad an tu'mina anil rumaay billaahi ilaahi la rumaay wa malaa'ikatihi ilaahi malaa'igdiis la rumaay wa kutubihi ilaahi kataabadiis la rumaay wa rusulihi ilaahi rusuliis la rumaay walyowmi alaakhiri yowmi alaakhiri yowmi aljazaa la rumaay wa tu'mina anil rumaayo bilqadari qadarkii la rumaay khayrihi khayri alqadari wa sharihi shari alqadari ah min allaahi tacaala ilaahi iyo kukoy maa huwa soomu soonka ma ey jawaab al-imsaaku afhaysadow can jamiici almuftiraati wali furyaw dhammaantee laku afhaysado min duluuci alfajri fajirka midi dhaladaw ilaa guruubi ashamsi maca niyati niyadi macasha lalagobo udkur sheeg shuruuda wujuubi soomi soonkii waajibow seey shardiyaal shay sheeg jawaab shuruuda wujuubi soomi soonka waajibowshi wali shardiyaashii khamsatun shango wahiya khamsada alislaamu islaam lamu waay alcaqlu caqlu waaye albuluuqu maalugnamu waay alqudratu qaadirhaasho cala soomi soonka laka qaadirhaado tanshanaad cadamul maanici weli soonka manciya luwaayo maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa sare u qaaday dowraadka loo qabanayo dadka reer miyiga ah maadaama ay ka fog yihiin magaalooyinka dadka reer guraag ah iyo kuwa degan tuulooyinka ayaana dhankooda si weyn uga faa'iidaysanaya fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaan hoostaga degmada dinsoor ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayada baay ka qaybisay deegaanadaas walaalkan bashiir muxuudiin abu ayman ayaa warkaasi noo faahfaahinaya
lama dhibtis araariyoohii ogaaday magaajeenu meelaha adun weerne markii bilaabane yuusuf cali ibreno
maktabka diiwaanka sekada wilaayada islaamiga ah ee baay horay waxaa uu boqolaal qoys oo isugu jira fuqara iyo masaakiin sekada xoolaha nool oo ka kooban ariyolo uga soo qeybiyey degmooyinka ufurow qansax dheere bardaale buulofullaay labaatan jirow iyo buurakaba markanna waxa uu ka qaybinayaa deegaanada hoostaga degmada dinsoor ku dhowaad boqol iyo afartan qoys oo isugu jira fuqara iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoose degmada diinsoor ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa sekada xoolaha nool loogu qeybiyey deegaanada yaaq baraawe iyo mubaarak xilli ay weli si habsamila u socoto howlaha saka qaybinta qaar ka mid ah dadkii saka ahaanta u helay shan neef oo ari iyo laba neef oo lo ah oo si gaara ula hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey shucuurkooda iyo waxyaabihii lasoo gaarsiiyey
ilaahay ba isiishay kadib mujaahidiinta waa isiistay marka mahadda ilaahay iskale kadib mujaahidiinta waa iskale marka meel baa sun rajaashnaaw ilaahayna sun warsanaaw in gaalada jabas ilaahay jabas mujaahidiintan gacantay korkuwa intaas baa ilaahay sun warsan
anoo maqaaqay inkarugeedana saab oo roogo yaag baraaway muxaafadada degmada diinsoor ilaahay mahad i shukrulle bacdallaahi mahadyaana ilaahay bacdishay mujaahidiinta hoos cadaaladda oo alla kubsiinka dhagaxanta ini oo xoola oo cadaaladeenka iibiyeen oo aan haddile isiisa isaarka ahaydaan lama naflooe dugigoo ii weelo oo ku horna aan walkalam haysan ilaahagaasa mahad i shukrulle intaas dhan wilaayada aan mahadyaan waa ilaahay meen ku tuuqane ilaahay kitaabka inay kubkuhela gaaladan ilaahay وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا وإلهي كتوغان إني والو إني بالله وتا إلهي إني نماستر إلهي ورجعنا مجاهدين تنمي البر وغمنا إلهي حفظيو أنت أم مجاهدين توارر كأم جواسيس كأم إلهي أم صدانا كسدين إسلام كغردامك وإذا أنت إلهي كل كل جويو أنت زكلا قاعد جربت كان هو والمال سين مجاهدين تقهر لمبولي أرجع له هرم كلام سداي زكلا بالله كسانا bifadli illaahi waxamdihi ilaahay diinta allah niiga wiyooyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu yuusuf cali feenow insha allah deegaanka baraabay ku soo weeye rugooga ganacsana waliisiina ganacsana degmada diinsoor waliisiisiya shanheef yaliisiisiranaagye walasiiso insha allah ilaahay gaada naga jawabso majaaki xuseen afawasaleed deegaanka diinsoor oo ka tirsan yaag baraa riyo mujaahidiinta kor allahay weere shan nafar aya ilaahay wiinka waayta mujaahidiin kor allah weere gaala allah jabasi muraadka adii aakhir ilaahay hasee ilaahay oo warsani meesha liiga siisay majaacadkeena hafu madaaro mujaahidiin meel yaag baraa waa iga siistay shan naf eran agta ilaahay barakaash sannad kasta bisha muxaram wilaayaadka islaamiga dalka waxaa si habsamila kaga qoobsoomaa howlaha sekada loogu soo qaadayo dadka uu nisaabka xoolahoodu gaaray halka muddo kadibna dib loogu celinayo fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga taasoo dadka muslimiintu ay kaga mahad celinayaan guud ahaan maamulada wilaayaadka islaamiga iyo dadkii horay sekada xoolaha nool looga soo qaaday mahasand bashiira warkii duhurnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu